halkan howlgalladan laga sameynayo inta udhexeysa degmooyinka buulo berde iyo jalloofsi gobolka hiiraan waxaa sameynaya ciidamadan dowlada federaalk ee soomaaliya qeybta labaati toobaad ee guuto shanaad ee gobolkan hiiraan waxaana ujeedka uu yahay sidii maleeshiyada looga saari lahaa oo caadaystay inay waxyeeleeyaan ama ay dhibaateeyaan dadka shacabka u kala safraya ee degmooyinka buulo berde iyo jalloofsi oo markaasi doonayaan inay go-doomiyaan si markaasi degmooyinkaasi u noqdaan kuwa markaasi dadku ay markaasi gaajo ugu dhintaan marka dhibaatada ay qeyb ka tahay ciidamada xoog ayaa arrimahaasi ka hortago xil walba howlgallo ka sameeya qaar kamida saraakiisha oo dadka telefoonka kula hadalnay waxay sheegeen in howlgallada weli ay socdaan balse ay jiraan ilaa markaasi laga xaqiijinayo amniga si deegaanadaasi ay u noqdaan kuwa markaasi ka caagan dhinaca maleeshiyada al-shabaab waa tahay ibraahimow sidaan ka warayna howlgalladu muddooyinkanba ay ka socdeen deegaanadaasi u dhexeeya buulo burde iyo jallaqsi ilaa hadda maxaa guulo laga gaara howlgalladaasi
guulaha howlgalladan la taaban karo waxay tahay in maleeshiyadu inta badan iskaga tageen deegaan hoos yimaado jallaqsi buulo berde laakiin xilliyada qaar ayaa saraakiish waxay sheegeen inay si dhuumaanaysa halkaas ku yimaadaan xeylada ay ka wareeraan in gaadiid ka yimid muqdisho ama jallaqsi ay ku suujaan buulo berde ay godoomiyaan ama gaari ka tagay dhinaca muxuu ahay buulo berde oo doonaya inuu gala jallaqsi ay godoomiyaan marka inta badan deegaanadaasi dhowaan howlgallo xoogan oo ay ciidamada amisom iyo weliba kuwa dowladda ay ka sameeyeen ayaa jiray oo markaasi deegaano dhowr ah sida deegaanka buurweyn fiidow oo ah xadka kala qeybiya ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee halkaasi laga saaray ee maleeshiyada al-shabaab marka dadka deegaanka iyo arrimahan si aad usoo dhaweynaya waxaana deegaanadaasi ay kasoo kabanayaan muddooyinkii ugu dambeeyaba muxuu ahaa dhibaatooyinkii iyo weliba deegaanada hoos yimaada u geystay maleeshiyada al-shabaab oo dadka inta badan reer miyiga maadaama ay yihiin kuwa ku xiran buulo bardey jalaqsi oo xoolaha markaasi u ibgeeyaan inay dhibaatooyin geystaan hadda laakiin arrintaasi waxay tahay mid markaas dadka deegaanku ay kasoo kabanayaan waxaana ay tahay mid ay si aada usoo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan degmooyinkaas ayo waa maasanta ibrahim